faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ay si kastoona maqlaysaan kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay xaaladda maamulka galmudug ciidamo iskugu jira soomaaliya maraykan oo howlgal ka fuliyo gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ahlu sunna oo u degay dowladda federaalk soomaaliya iyo xiise dagaal oo saaka ka taagan duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud intaa dhegaystayaal waa qaar ka mid a qodobada ugu door koran warka subax ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bishii sideedaad laba kun toban iyo sagaal dhegeystayaal iminkii haatana kusoo dhowaada warkaas oo fidsan xiisad udhexaysa dad reer miya ayaa lagu soo warramaya inay ka taagan tahay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug xaalada ganaanshaha oon caga badan ku taagnayn ayaa saaka laga dareemayaa deegaanka laba dule oo qiyaas ahaan dhuusamareeb u jira kilomitir dhinaca koonfur bari dagaal soo gaaray ilaa xalay fiidka ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen lix qofood halka ku dhowaad toban kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaana u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo walaala oo halkaasi wada dega ayaana jirin cid ku baxday oo ka tirsan maamulka galmudug iyo waxgaradka labada dhinac gurmudyo ayaa lagu soo warramaya inay soo kala gaareen labada dhinac ee dirirtu dhex martay waxaana cabsi xoogan laga qabaa in mar kale dagaal ku dhex maro halkaasi si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo labada maleeshiya beeleed ee walaalaha ay ku dagaalamaan duleedka koonfureed ee dhuusamareeb waxaana marar hore lagu guulaystay daminta colaad ka jirtay deegaanada hadda xiisadu ka soo cusboonaatay
saraakiisha ahlu sunna wal-jamaaca ayaa u digay dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid a saraakiisha ciidamada ahlu sunna ee horey loogu biiriyey ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa dowladda federaalk soomaaliya uga digay inay ka baxdo heshiiskii ay la gashay madaxda ahlu sunna warbaahinta ayay kula hadleen magaalada dhuusamareeb waxayna sheegeen madaxda ahlu sunna iyo dowladda federaalk soomaaliya heshiis horey ugu wada gaareen hase yeeshee dowladda soomaaliya ayaa u muuqato mid aan dhaqan gelin heshiiskaasi waxay sheegeen saraakiisha ahlu sunna haddii ay dowladda soomaaliya ka baxdo heshiiskaasi in iyagana inayna yihiin kuwo qaadanaya amarka madaxda sare ee ahlu sunna islamarkaana aysan ku qanci doonin wax kasta oo dowladda soomaaliya ay u keento sidoo kale saraakiisha ayaa waxay soo hadal qaadeen dallacsiinta saraakiisha ciidamada ahlu sunna waxayna sheegeen inaysan aqbalayn in si gacantugaaleysiya loo adeegsado dallacsiinta saraakiishan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay wado arrimo aan dan ugu jirin deegaanada maamulka galmudug islamarkaana ay u muuqato mid sii kala qaybanaysa saraakiil iyo ciidamaan nahay kolley meeshaan markaan joogno madaxdannada waa culummada dowladdana ayakaa la hadlay ayakaana la heshiiyey ka soo dejiyey eeraboorka waxayna ku ballansanaayeen dowladda waxaa laga rabaa ballankay culummada la galeen inay oofiyaan culummadana waxaa laga rabaa ballankii ay la galeen dowladda iyakuna inay oofiyaan intaas waayo muhiimaddu haddii culummadii ballankoodii laga baxo oo la soo dhaafo waa la soo dhaafi jiray hortiis madaxweyneha soo dhaafi jiri xagee aadan dadka soo dhaafi jiray dowladda waxaan u sheegaynaa inay culummada wixii ay kula heshiiyaan ay dhammaystiraan oo dhammeeyaan annaga jiritaankannaga iyo dowladnimadana iyo saraakiilnimadanada iyo nafac annaga markaasay helaayaan waxaan waxaan aad u aan u xasuusanahay intaan haddii dowladda federaal intaan hadday dowladda la shaqaydo cadowguna inuu xoroogaa dowladguna magac inay yeelanayso waa u heelloonnahay waa aan rabnaa laakiin ha noo soo marsiiyeen heshiiskii iyo wixii la isugu yimid culummadanada ha noo soo marsiiyeen
dowladdana waxaan ka rabnaa sidii culummadu ugu keentay inay u qaabilaan wixii farsamo ah oo dhexdoodaana inay ula soo xistaan culummada laakiin gacantogaalaysi kale iyo maaragtay banjoogka kale laga daayo ama gacantogaalaysiga meelaha kale laga sheegayo loona wajaho sidii heshiisku ahaa oo culummada iyo dowladda u heshiiyeen intaa war dowladda waa dowladdeennii waa soo dhoweyn intaan soo dhoweyno inaan la shaqayno oon kaabaanka u xidhnaan diyaar u ahay hadda iyadoo isku daydo inay kaabaankeenna ku furto suurogeli maysaan leenahaadeen
darajada waxaan soo jeedinayaa culummadu waxay noo qortay gaar ahaan sheekh maxamed shaakiir uu dowladda u qoray oo darajaa oo nin kastoo annaga naga mida ku magacaabay inaan ku kalsoonaanno oo qaadanno oo ku qanacno maxaa yeelay waxaan ogahay in maxaanku idhaahdaa sheekh maxamed shaakir waxaan ka weynay inaanaan dowladda ka helin xaqiiqaanu hubnaa isagaa la xisaabtamaya waxaan hadda ogsoonnahay warqaddii ugu qoro darajada ku qoray inay si khaldan oo maxaan ku raha wixii laisku ogaaya aysan uga soo jawaabin oo ay dhexda ku gufteen ama darajooyin dhindhimeen waxaas annaga shaqo kuma lihin
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida saraakiisha ahlu sunna oo dowladda federaalk soomaaliya kula dardaarmo inaysan ka bixin heshiiskii la gashay madaxda sare ee ahlu sunna waljamaaca madaxweynihii hore maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuled ayaa ka hadlay xaaladda ah deegaanada maamulka galmudug madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuled ayaa walaac ka muujiyey xaaladda maanta ay ku sugan tahay maamulka galmudug oo dhismihiisa dowladda dhexe ee soomaaliya ay kasoo martay dhibaato badan guuleed ayaa ka hadlay magaalada hoobyo waa guuleed oo ka hadlayay magaalada hoobyo ayaa sheegay in maanta galmudug aysan lahayn meel laga baadigoobo islamarkaana dhibaato badan ay dhacday oo maamulkii dhibka badan laga soo maray uu meesha ka baxay odayaasha dhaqanka ka qaybgalay waa odayaasha dhaqanka qeybahooda kala duwan ee bulshada halkaa dhegeystayaal ku celiya odayaasha dhaqanka qeybahooda kala duwan ee bulshada ayuu ugu baaqay inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada maanta ka taagan galmudug islamarkaana dadaal loogu bixin lahaa soo celinta dhisbihii maamulka galmudug waxa uu dowladda dhexe ee soomaaliya ka dalbaday in odayaasha dhaqanka ay u madax banayso dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulka galmudug si loo helo maamul dadka ay ku wada qanacsan yihiin hadalka madaxweynihii hore ee galmudug guuleed ayaa kusoo beegmayay xilli dowladda dhexe ee soomaaliya ay magacowday guddiga dibheshiisiinta kuwaas oo ku fashilmay qabashada shirka dibheshiisiinta maamulka galmudug halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com ciidamo iskugu jira saraakiil soomaaliya iyo maraykana ayaa howlgal ka fulaya gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa sida gaarka ee u tababaran ee kumaandoosta soomaaliya oo ay weheliyeen kuwa maraykanka ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanka sablaale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandoosta soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada kumaandoosta ay gudaha u galeen saldhigga al-shabaab ee deegaanka sablaale ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay ku dileen ugu yaraan siddeed iyo toban dagaalame sidoo kale saraakiisha waxa ay hadalkooda intaasi ku dareen in howlgalkaasi sidoo kale lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray maxamed dhuubow oo ka mid ahaa saraakiisha ka tirsan al-shabaab ee dowladda kenya waa saraakiisha ka tirsan al-shabaab oo dowladda kenya ee madaxiisa duldhigtay laba milyan oo dollar sidaay hadalka u dhigeen si kastaba wararka kasoo waa wararkan kasoo yeeray saraakiisha ciidamada kumaandoosta soomaaliya ee ku aadan in howlgal ay ku dileen saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaan weli dhankooda waxaan ka hadlin dhaqdhaqaaqa al-shabaab weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda wadankaasi kenya ayaa bandow kusoo rogtay deegaano ka tirsan dalkeeda dowladda wadanka kenya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan dalka kenya lagu soo rogay bandow laga bilaabo waa bandow kasoo bilaabanayay maalinimadii shalay ahayd sida mas-uuliyiin kenya waa mas-uuliyiin kenyaan ay xaqiijiyeen bandowga ayaa yimid kadib markii dowladda ay sheegtay in guud ahaan dalka waa dadka ku nool dalkaasi kenya lagu sameyn doono tiro koob waxay sheegtay dowladda in qof walba oo kenyaan ah la diiwaangelin doono si loo ogaado tirada guud ee dadka ku nool dalkaasi kenya waxaana laga cabsi qaba in al-shabaab ay weeraro u geystaan inta ay socoto diiwaangelinta guud waxaana sidoo kale ciidamo dheeraada la geeyey magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi kenya warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarka ah idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunku iyo codkiiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadlayn karo halkeenugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan maleh shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqa ah haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis rediyo cadaado habusocodka nabadiyo haasaawo loo begay himilay ku caan tahay reediyo cadaado afka hooyadeen iyo hobalada wadaniga hidahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix sideetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteenu waa redio cadaado hoyga wararka sugan